Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Golaha Deegaanka ee degmada Afmudo ayaa ka qayb galay xafladda ay ku qalin jebinayeen arday dhammaysatay xirfadaha harqaanka iyo sidoo kale cilaansaarka, kuwaas oo ay wax bareen hay'adaha SWSC iyo sidoo kale CARE International oo iska kaashanayay sidii haweenkani loo bari lahaa xirfado. Mashruucan markaasi ayaa waxa uu muddo laba sano ah ka socday degmooyin iyo deegaano ka tirsan Jubbaland. Degmada Afmudo, Dobley, Diif iyo sidoo kale Raaskambooni ayaa ka mid ah meelaha uu mashruucani ka socday. Mashruucan ayaa waxaa markaasi diiradda lagu saarayay dadkana lagu barayay kobcinta iyo sidoo kale kaydinta dhaqaalaha, iyadoo mashruuca uu markaasi horay u soo socday muddo laba sano ah, waxaana ka faa'iidaystay mashruucan kobcinta iyo sidoo kale kaydinta dhaqaalaha oo ay iska kaashanayeen hay'adaha SWSC iyo sidoo kale CARE International. Qol haween ah iyadoona lagu wareejiyay agab isugu jira harqaan iyo sidoo kale agab kale oo markaasi ay ku shaqaystaan. Shukri Saalax Bashiir oo ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay mashruucan ayaa ka warbixisay waxyaabihii ay halkaasi ku barteen.
dhammaantiin waad salaamantihiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta halkan waxaan isugu imaanay xalfad maxay aheedee oo la dhammaystirkeeda oo gabagabadii oo gabdhaha dumarka degmada afmadow maxay aheedee loogu sameynaya tababaro oo xirfado la baraayo ay ku shaqaystaan haddii ay maxay aheedee gabar walba gurigeeda u galbato muhiimad u ah xirfadaas oo ay naga kaabtay hay-adda s w s c iyo keer oo iska garabsanayaan maxay aheedee way mahadsan yihiin waan mahadcelinaynaa gabdhaheenna oo maasha allah oo gabdha maxay aheedee la tababaray oo xirfadihii la baray haddana maxay aheedee qalabkii ay shaqada kusii wadan lahaayeen oo kusii daadihin lahaayeen loo raaciyey marka waxaan ayagana ku baraarujinayaa gabdhaha in ay xirfadan isku tashi ku samaystaan oo maxay aheedee sidaas ay isugu xirnaadaan ugu dambeyn gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada afmadow maxamed cabdulaahi cismaan ayaa ka warbixiyey faa'iidada uu mashruucani u leeyahay haweenka arrinta muhiimadda ah waxaa weeyaan hay-adan hadda s w s c waa rikoorkii jebise waxa weeyaan hay-adda s w s c waan waan ammaanaynaa ammaan bay naga mudan tahay waana soo dhowaynaynaa wixii shaqo oo diyaar ay u tahay inay afmadow ka qabato oo dambena waan soo dhowaynaynaa hay-addii kaalmayse ee lacagtan bixisay ee care internationalna waa waa mahadsan tahay waxa weeyaan bulshada waxa la yidhaahdo livelihood dadka inay shaqaystaan ayayna ku noolaadaan dadka in wax la siiyo kuma noolaadaan maanta haddaan kun dolar ku siiyo iyo shan boqol haddaan ku siiyo iyo haddaan mataqaanaa qalab kuu gado qalabka kaga fiican qalab laba boqol joogo ama boqol joogo haddaan kuu gado iyo haddaan kun dolar ku siiyo qalabka ka fiican inuu qofka gacantiisa ku shaqaystaa ka fiican in marba wax la siiyo waan sheegaa mar walba